maalintii shalay ahayd iyadoo la jooga mid ka mid ah kalfadhiyada aan dhammaadka lahayn ee ay had iyo jeer yeeshaan xildhibaanada labada aqal ee dowladda federaalka warbaahintuna xaadir tahay ayaa waxaa goobtan laga soo diiwaangeliyey war ka duwan kuwii lagu bartay xildhibaanada ee ay caadeysteen codbaahiyahana ay caanka kaga noqdeen tiro xildhibaano ah oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa galahooda ka hor sheegtay in ay yihiin dembiilayaal soo abaabula falal guracan iyo in ay iyagu yihiin cidda rasmiga ah ee ka dambaysa falalka dembiyada ah ee dalka ka dhacaya xildhibaanad haweeney ah islamarkaana lagu magacaabo sareedo ayaa xilli ay ka hadlaysay kulan ay iskugu yimaadeen koox xildhibaano ah kaasi oo sida la sheegay looga doodayay xeer lagu tilmaamay in looga hortegayo dembiyada ayay carabka ku dhufatay xaqiiqadooda rasmiga ah iyo sida ay u kala qoqobayaan bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed waxay sheegtay in dowladda federaalka ay iyadu taageerto falal dembiyeedyada dadka dembiyada geestana ay difaacdo sidaasi darteed aanay u habbooneen inay ka hadlaan amaba ka doodaan falal dembiyeedyada dalka ka dhacaya marba waxbaad keenaysaan wax macnolena uma jeedo sharcigana waa la diiday wax aan ka hadli karno runta markaan sheego maanta oo dalkeena oo hadda haayo ma laha laakiin annaga dembiyada abaabulan maalin kastaanba abaabulnaayana dembiaan ka hadli karnaa maalin ilaahay keena abaabulnaa dalkaana kulligiis waxaa laga dhigay dembiye abaabula dadka wax soo dilo kow gudaheena oo wax dilo waa lagu taageerayaa oo waa lala rabaayo bannaankaasay taagan yihiin gabdhaa la dilay intaas wadadaa la dilay hadda ilmihiyaa mataqaanaa barakacyaasha ilmahooda dariishadaa lagala wada baxaayaa annaga madax ka noolaan nahay
si kastaba ha ahaatee ma ahan markan kolkii ugu horreysay ee la arko xildhibaano xaqiiqada la jahraya weliba iyagoo falalkii ay cambaareenayeen faraha kula jira arrintan ayaana ah mid yoolkeedu yahay keliya in ummadda tacaatuf looga raadsado si markaasi looga meelmarsado dana guracan tani ayaana meesha ka sii baxayso waayo ummadda soomaaliyeed ayaa taqriiban kala fahantay xaqiiqada iyo boor isku qarinta